بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله ويتيقنون ان الله سبحانه خلق الشياطين yuwaswisuuna lilaadamiyiin wayatayaqqanuuna waxay yaqiininayaan ahlu sunnaha ana allaha subxaanahu wa tacaala khalaqa shayaadiina shayaadiinta inuu abuuray yuwaswisuuna lilaadamiyiina ayagoo bani aadamka waswaasinaya wayaqsiduuna u qastaaya istidlaalahum inay simbiririxiyaan bani aadamka fayatarasaduuna lahum way u dhakanayaan oo meelay ugu gambanayaan macnaa waa u suganayaan yacni way gaadayaan qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi waina shayaaiina shayaaiintu la yuuxuuna ilaa wliyaa'ihim waa kuwo owliyadooda u waxyoonaya liyujaadiluukum si ay idinla doodaan wain aطactumuuhum haddaad adeecdaan inakum idinku la mushrikuuna waxaad tihiin kuwa mushrikiina waana allaha tacaala ee allah yusalliطuhum inuu ku sallidayo shayaadiinta calaa man yashaau ciduu doono wayacsimu min kaydihim alla uu ilaalinayo dhagartooda uu ka ilaalinayo wa makrihim iyo makrigooda man yashaau ciduu doono qaala allahu tacaala wastafziz man istaacta minhum bisawtik wastafziz yacnii kaxayso khafiifso man istaacta minhum ciddii aad awooddo bani aadamka ka mida bisawtika ku jiido qayladaada wa ajlib calayhim bikhaylika warajilik waxaadna ku keentaa fardahaaga iyo kuwaada lugaynaya washaarikum la wadaaji fi lamwaali hantida iyo washaarikum la wadaag fi lamwaali hantida iyo walowlaadi caruurta wacidhum u ballanqaad wamaa yaciduhum shayطaanu shayطaanku uma ballanqaadayo ilaa guruuran ilaa kada mooyaane ina cibaadii addoommadayda laysa laka calayhim sulطaanu wax xujaa kuma lihid ibliisow wakafaa birabbika rabbiga ayaa ku filan wakiilan mid wakiilahoo xafiidoo addoommadiisa ilaaliya wa qaala alla wuxuu yidhi innahu laysa lahu shayطaanku ma lahan sulطaanu wax xujo ah cala aladiina aamanuu kuwa allay rasuul rumeeyey wacalaa rabbihim yatawakkaluuna rabbigoodna tala saaranaya innamaa sulطaanuhu sulطaankiisa waxa waaye un cala aladiina kuwa yatawallownahu shayطaanka xiriirinaya kuwaas waayo kuwa xujada uu ku leeyahay ama uu luminaayo waa kuwa ilaahay ku sallidaayo subxaanaه wa tacaala marka faqaraadkan sheikha wuxuu uga hadlayaa ahlu sunnuhu inay rumaysan yihiin allah subxaana wa tacaala inuu shayaadiinta abuuray shayaadiinta ilaaha abuuray ma jiro makhluuq makhluuqaadka ka mid ah ilaa allah subxaana wa tacaala waa khaaliquhum waa midka abuuray oo min cadamin ka abuuray ibliis waa shar laakiin allah subxaana wa tacaala wuxuu abuuray lixikmatin baaliga xikmaduu ka leeyahay walidaalika culammadu waxay yidhaahdaan ibliis binnisbati lana waa sharun maxd marka annaga noola fiiriyo shar khaalis uu noo yahay khayr kuma jiro laakiin binisba ila allahi caza wajal shar maxdiya ma aha maxaa yeele allah subxaana wa tacaala xikma u abuuray ujeedda u abuuray haddaysan jirin dad ibliis uu baadiyeynaayo oo dhammaan dadku ay hanuunsanaadaan oy fiicnaadaan oo dad mutiiciina noqdaan meesha waxaa ka baxaya naartii cid la cadaabay ay jiri mayso kadaalika asmaacda alleh iyo sifaadka ilaahay ee tusinaya intiqaamka iyo cadaabka iyo halaagga muqtadahoodu meeshuu ka baxaya iyo amaradoodii ilaahay subxaana wa tacaala waa shadiid alciqaab waa mid ciqaabtiisu ay daran tahay allah inuu yahay shadiid ulciqaab ma jiraysa cid la ciqaabaya haddaysan jirin ma jirayso ilaahay subxaana wa tacaala waa mid badshigiisa iyo qabashadiisu ay daran tahay inna badsha rabbika la shadiid badshiga iyo qabashadaas daranna waxay ku dhacaysaa waa ahlu lkufri waa ahlu naarka marka allah subxaana wa tacaala sifaadkiisa tusinaya inuu ka aargudanayo gaalada iyo cid walba oo caasida inuu naar ku abaalmarinayo xikmaddaasi waxay ku imaanaysaa in la helo dad baadiyooba in la helo dad naar muta kaasay ku imaanaysaa dadka naarta mudanayana yaa baadiyeynaya ilaahay subxaana wa tacaala ibliis u abuuray marka ibliis abuuristiisa xikmaa ku jirta laakiin allah subxaana wa tacaala qofkuu doonana waa ka ilaalinayaa sharta ibliis qofkuu doonana ilaahay ibliisuu ku sallidayaa markaasuu dariiqa xaqaa ka luminaya wuxuuna u sababayaa cadaabka ilaahay subxaanaه wa tacaala wayashhaduuna ahlu sunnuhu waxay ka markhaati kacayaan ana fi dunyaa adduunyada inay ku sugan yahay sixran sixir wa saxaratan iyo kuba wax sixira intaba sixir iyo saxaraba inay jiraan ayay ahlu sunnuhu rumaysan yihiin ilaa annahum laakiin ayagu laa yaduruuna axadan qofna dhibi maayaan ilaa biidni illaah alla idankii mooyaane qaala allahu caza wajal wamaa hum bidaariina bihi min axadin ilaa biidni illaah saxaradu ma ahanin bidaariina kuwa dhibaya bihi ay bisababi sixri min axadin qofna ku dhibi maayaan ilaa biidn illaah ilaa alla idankii mooyaane subxana wa tacala macnaa waa biqadar illaah ilaahay qadartii unbay dhibaatada ku gaari kartaa qofka sixir waa jiraa saxarana way jiraan laakiin qof ma dhibi karaan ilaa alla subxaana wa tacaala inuu qadaro mooyaane waman saxara minhum qofkii ayaga ka midoo wax sixra wastacmala sixra oo sixir ka isticmaala wactaqada aamina annahu yaduru sixirka inuu dhibayo ou yanfacu ama uu anfacayo bigayri idni illaahi tacaala alla idankii la'aantiis inuu wax dhibi karo wax anfici karo qofkii aamina faqad kafara billaah waa qof ilaahay ku gaaloobay wa idaa wasafa saaxirku hadduu sifeeyo maa yakfuru bihi wax uu ku gaaloobayo hadduu sifeeyo markii la yidhaha sixirka aad samayso waa noocee sifaadka uu sheego hadduu noqdo waxuu ku gaaloobayo istutiiba waxaa la weydiinayaa inuu toobad keeno fa intaaba hadduu toobad keeno ay qubila toobatuhu toobadiisa waa la aqbalayaa wa ilaa haddii kale duribat cunuqu qoortaa laga jarayaa waa la dilayaa wa in wasafa hadduu sifeeyo saaxirka maa laysa bikufrin waxaan kufri ahayn aw takallama ama uu ku hadlo bimaa laa yufhamu waxaan la fahmayn hadduu ku hadlo nuhiya canhu waa laga reebayaa fain caada hadduu u laabto cusira waa la tacsiiraya waa la karbaashaya wain qaala hadduu yidhaahdo alsixru laysa bixaraamin sixirka xaaraan ma ahan wa ana actaqidu ibaaxatahu anigana inuu xalaal yahaan aaminsanahay hadduu sidaa yidhaahdo wajaba qatluhu in la dilaa waajiba waxaana loo dilayaa markaa waa riddatan maxaa yeelay liannahu istabaaxa maxaa yeelay wuxuu bannaystay maa ajmaca almuslimuuna calaa taxriimih waxay muslimiintu isku waafaqeen xaaraamnimadiisa ayuu bannaystay waa qof bannaystay waxay muslimiintu isku waafaqeen inuu xaaraam yahay istixlaalu maa xarama allah waa kufri in la xalaashado wax ilaahay xarimay subxaana wa tacaala oo weliba muslimiintu ay ku ijmaaceen inuu xaaraam yahay sixirku waa biijmaaci almuslimiin inuu xaaraam yahay qofkii yidhahda marka waa xalaal waa qof kaafira waay sheikha raxmatullahi calayh fasligan wuxuu uga hadlay ama faqaraadkan adduunyada inay sixir iyo saxaro jiraan waa min ictiqaadi ahli sunnati waljamaaca ahlu sunna waa aaminsan yihin uu sixir jiro waxayna aaminsan yihiin dad saxaro ah oo dadka sixro inay jiraan laakiin maca dalika waxay aaminsan yihiin addaar wannaafic huwa allahu caza wajal midka wax dhibaateeya ee wax anfaca waa allah subxaana wa tacaala wax walboo koonkan jooga wax kuuma dhibi karaan ilaa biidni illaah ilaahay idankii mooyaane subxaana wa tacala wax walbo kugu dhacwaa biqadar illaah saasay aaminsan yihiin saxaradu waxba dhibaato ah kuuma geysan karaan wax nafciyana kuuma geli karaan ilaa biidni illaah duri iyo nafci midna kuuma haayaan wax walbaahe waa biidni illaahi subxaana wa tacala wamaa hum bidaariina bihi min axadin ilaa biidni illaah wuxuu markaa sheikha usoo jeesta uu ka hadlay qofkii wax sixra sixirka qofkii la yimaada oo sixir isticmaala oo caqiideeya inuu sixirka wax dhibo wax anfaco bigayri idni illaahi caza wajal qofkaasi waa qof kaafira waay maxaa yeeley wax allah subxaana wa tacaala keliya uu leeyahay ayuu keyrkiisiiye waa shirkun fi rububiya hadduu allah subaan yani haddii marka qofkaas saaxirka ah la yidhaahdo markii la yidhahdo sifeey qaabkee wax u samaysaa waxa uu sifeynaya hadday yihiin wuxuu ku gaaloobaayo toobaa la weydiinayaa sixirku wuxuu iskugu jiraa sida hadda sheikha noo sheegaayo mid lagu gaaloobaayo iyo midaan lagu gaaloobayn saxaraduna waa yacni dadka saxarada ee wax sixrana labadaasi u qaybsamayaa sixir lagu gaaloobaayo oo waxaa jira istikhdaamu shayaadiin ah shayaadiintaa la adeegsadaa shayaadiintii adeegsadaan oo isticmaalaan saxaradaasi shayaadiinta markii la adeegsanayana heshiisaa lala galaa shaydaanku kuu adeegi maayo wuxuu kugu adeegayaa waa inay heshiis la gasho heshiiska lala galaayana waxaa ka mid ah saaxirka inuu ilaahay ku gaaloobo ibtidaa'an marka ugu horeysaba heshiiskay ka mid tahay inuu gaaloobo ou la yimaado waxyaabo diinka uga baxayo sida inuu musxafka qur-aanka ku istaago inta dhulka dhigo ama inuu ku kaadiyo musxafka ama dhiigga xaydka in musxafka la marmariyo wayna sameeyaan saxaradu hadda ka horna dhowr mar waan sheegnay nin saaxira oo ka toobad keene oo aada u fadeexeey aada buu uga hadlay ta waa ka toobad keene laba cajaluu ka duubay uga sheekaynayo waxyaabaha shayaadiintu ay amraan wuxuuna sheegay markii uu toobad keenay kadib inay dhibaatooyin badan xataa u geysteen oo soo weerareen dhowr jeer laakiin ilaahay uu ka badbaadiyey subxaana wa tacaala waxyaabahaan sameyna marka waxaa ka mida buu yidhi in kitaabka qur-aanka inta la qaado dhiigga xaydka dumarka caadada la mariyo qaarna waaba lagu qabtay yaman qaaraa lagu qabtay guryahooda laga soo saaray musxafooda dhiiga oo saxaradaas ka mid a waxaa ka mida buu yidhi musxafka dhulka dhig ay ku istaagay ku leeyihiin buu yidhi haddaan rabto inaan kula shaqayno heshiiskay ku xidhan taha qolooyinka marka shayaadiinta adeegsada waa qolooyin gaalaawa sababtoo ah suuragal maahan in shaydaanku u khidmeeyo ilaa markuu gaaloobo kadib mooyaane inay kufri tahana qur-aanka ku cadda wamaa yucallimaani min axadin xataa yaquula inamaa naxnu fitnatun falaa takfur marka waa kufriga gaalnimo waay xataa tacalumu sixri ayaa kufri ah barashadiisaa kufriga gaalnimo ah waxaa jira qayb kaloo sixirka ka mid ah oo aan ahayn istikhdaamu shayaadiin laakiin waxaa la isticmaalaa geedo iyo caleemo iyo waxyaabo noocaasoo kalaha isticmaala oo dadka raashinka loogu darayo ama cabitaanada loogu darayo waa nooc min asixri waxaa ka mid ah waxay ay dhahaan soomaalidu madiidada ay dhahaan madiidada waa nooc sixirka ka mid ah inta badanna kuwa samaynaya waa kuwa isticmaalo waxyaabo geede iyo acshaab iyo waxaase isticmaala oo waxaa la leeyahay naagaa maalan u imaanaysa waxay leedahay ninka ayaantan waa iga sii jeedaa maalan ninku dheer xaas uu leeyahay dumarkuna hadda markii dumar kale lala qaba inta badan waa maseer badan yihiin waxay leedahay marka ninka ayaantan waa sii jeedaa waxaa rabaa in lai soo jeediyo midkaan shaydaankaa marka waxbuu siinayaa markaasu wuxuu leeyahy waxaa inta qaadatid habeenkii markaad caanaha siinayso ama aad shaaha siinayso in yar ugu dar wixii ay ugu daraysaa ninkii waxaa la arkaya gurigeeda iska fadhiya un oo meella aan aadayn xaafadihii meelihii kale o dhanna ay ka soo xirxirmeen ila middaana loo xirxiray waxayna u adeegsatay saaxiray u adeegsatay sixirka noocaasa waa midkuu shiiku leeyahay waa la ta'diibinaya midka samaynaya waa la karbaashaya waa la garaacaya hadduu dad ku dilana waa la dilaya hadduu dad ku dilo waa la dilaya waa laga waa la qisaasaya laakiin ku gaaloobi maayo noocaas waxaan xasuustaa beri anigoo yar ayaan dugsi dhiga jiray dugsigaasna wuxuu ahaa dugsi waalidka ay geeyeen laakiin dugsi fiican maahaen oo diban waxaan ka ogaaday macallinku inuu saaxir ahaa dugsiyaa u furan ilmuhu qur-aanka u dhigaa qur-aankana si fiican uma yaqaan oo waxaan maraya suurat اlxadiid ilmaha dugsiga dhigto dhanna suurat اlxadiid waa ka hooseeyey anaa ugu sarreeya dugsiga wax suurat xadiid gaara marka uu nala subcinayana musxafkuu nagala subcin jiray markaasuu kickicinaa musxafka waxyaabaha uga shakiya waxaa ka mid ahayd oo aan aada ula yaabay noocaan uu samayn jiray wuxuu samaynayaa qofaa u imaanaya an markaas waa yarahay laakiin haddana tafsiiraan masaajid ka dhagaysan jiray oo waxyaabaha noocaana inaysan fiicnayn dareen ahaa ay ugu jirin naagaa u imaanaysa hadalka marka waa maqlayna hadda ciyaalaan nahay waxay leedahay maaragta waxaan rabaa in ninka lay soo jeediyo markaasuu caleema meelo ka soo saarsaaraya oo maryo ugu xirxiran tahay iyo iyo bacyaal markaasuu wax yar le intaan qaado saas u isticmaal waxaan xasuustaa ninaa u yimid ciyaalka ay dhibeen ninka ulu wataa ciyaalka xaafadaha dhibay marka markaasuu yidhi ushaan waxaan rabaa inaad wax ku tufto oo cunuga aan ku tuuro aan la gafin waxbuu ku akhriyey ushii ninkii beriga dambe waa arki jirna cunugu ku tuuraba ush waa ku dhacdaa cunuga ku tuuraba waa ku dhacdaa wuxuu akhriyay kaala sheeg markaasaa aniga iigu dambaysa waxaan umalaynaa wax badan maba sii dhiganba waalidkan u sheeg waxaan ihi ninkan saaxir waay waadaa laylaya waa see saaxir u leedahay maadaaba sixir iyo waxaas gaaray laakiin waxaan ninkan caadi maaha calaa kulli xaal dugsiga waxaan ma dhigan karo macalinka qur-aanba ma yaqaano dugsi qur-aan macallin yaqaan ha noola geeyo laakiin shaahidku waxa waaye waxaasuu akhrin jiray warqado badanoo wax ugu duuban yihiin iyo bacyaalna waa u yaallaan dadkana qur-aan u dhigaayaa hawshaas hawshaas kalena waa ka shaqaystaa qur-aankiina maba yaqaanba ilaaha ka madoobeeyey qur-aan badan ma yaqaan waa nooc mina sixri ka mid a kanoo kaasoo kale waa midkuu sheiku leeyahay hala karbaasho si waxyaabahan looga manciyo loogu diido fa in caada cusira hadduu waxaas u noqdo waa la tacsiiraya hadduu yidhaahdo sixirka xaaraan ma aha waxaan aaminsanahay inuu bannaan yahay maxaa waajiba wajiba wajaba qatlu laakiin markaan la dilaayo waa maxay maxaa loo dilayaa riddatan can alislaam liannahu istabaaxa ma ajmaca almuslimuuna calaa taxriimi maxaa yeele wuxuu bannaystay waxay muslimiintu isku waafaqeen inay xaaraam tahay sixirka waa xaaraam ciyaadan billah waana wax aada u liita waxaadna ogaataan sixirka ciyaadan billaah waa wax ilaahay laga magan galo dadka qaar waa lagu dilaa sixirka waxaa loo adeegsadaa qofka in lagu dilo dadka qaarna aadaa loogu dhibaateeya oo waxaad ba isleedahay geerida uga khayr badan nolosha say ugu dhibaataynayaan laakiin waxaan aaminsannahay dhib walba qofkaas soo gaartahay waa biidni illaahi subxaana wa tacaala ayagoo waxay tari karaan iyo waxay dhibi karaan oo gaara ma jirto haddii marka qof uu ku dhinto sidaas ee la ogaado in ninkaa saaxirka uu sabab u ahaa maxaa waajiba saaxirkaas in la dilaa waajiba in la dilaa waajiba maxaa yeele dadku ku laynaa sixirka dadku ku baabi'inayaa sixirka in badanoo ka midana waxay iska dhigaan qaarkood waxay iska dhigaan inay yihiin niman culimo ah inay yihiin dad ahludiin ah laakiin kadaba waayo oo ninka taa'ibkaahin hadeeta aan sheegayno waa ka hadleen horta wuxuu yidhi masaajidada jimcahaan imaanaa wey masjid sidiisaba jimcaan imaan jirnay jimcahana wuxuu yidhi markaan imaanayno qamiisaa lasoo qaadanayaa tusbax weynaa lasoo qaadanaa waxaa la iska dhigaa buu yidhi dad ahlu dikri yaho cibaado badanaa iska dhigaynaa buu saas uga sheekayna waa talbiis buu yidhi dadkan ku sirnaa tasbiixda subxaana allaahida la akrinaa mid lilaahiya ma ah ila ninka shayaadiinu la shaqaystaa dabcan laakiin wuxuu yidhi dadkaa lagu qaldaa si ay noogu maleeyaan niman culumaaho maaragtay diinkooda lagu kalsoon yahay dadaa marka waxay ku leeyihin waxaasi min baabil karaamaad waay karaamadiisaa daahirta saaxiray waxay leeyihin karaamadiisaa daahirta oo waxyaabo inta sameeyo sixira ayay waxay leeyihiin karaamo waay karaamaat alawliyaa iyo mushacwidiinta waxa ay samaynayaan iyo saxarada wax isla maaha shaqana iskuma le furuuq badanaana u dhexaysa calaa kulli xaal sixirka waa xaaraam waa kufri isticmaalkiisa iyo barashadiisa labadaba asxaabu nabiyi calayhi salaatu wasalaam qaar badan oo ka midana waxaa ka sugan inay dileen saxaro qaar ka mid oo xadka ka oogeen cumar radia allahu canh in saaxiruu dilay markay ku caddaatay inuu saaxir yahay wallahu aclamu salى allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin